khilaaf ku saabsan maamul samaynta gobolada koonfur galbeed ayaa weli ka taagan magaalada baydhabo ee gobolka bay wararka ayaa sheegaya in guddoomiyaha baarlamaanka brofesor maxamed cismaan jawaari oo halkaasi ku sugan uu ku guuldaraystay in uu dhinacyada ku qanciyo inay xal gaaraan jawaari ayaa ku dhawaaqay in maalinta axadda ah shir dib u heshiisiin ah uu ka furmi doono magaalada baydhabo mid ka mid ah garabyada siyaasadda ee baydhabo ee uu horkacayo mudoobe nuno maxamed ayaa sheegay in ay kasoo horjeedaan shirkaasi hase yeeshee wasiirka dhallinyarada ee isboortiga ee dowladda federaalk soomaaliya khaalid cumar cali ayaa sheegay in shirkaasi uu yahay mid loo wada dhan yahay daawud aweys ayaa khadka teleefonka ee magaalada baydhabo kula xiriiray wasiirka saddex iyo labaatankii juun waxaa lagu saxiixay caasimada dalka heshiis oo ah labadii kooxood ama labadii wabdi ay kala hogaaminayeen koonfur galbeed lix iyo koonfur galbeed saddex madoobe nuno maxamed iyo maxaa la dhahaa madeer maxamed cabdinuur ay ka kala hogaaminayeen ayaa shir muddo bil in ka badan ayuu ugu socday caasimadii dalka waxaa lasoo magacaabay guddi farsamo guddigaasna waxay muddo bil ka hora sagaalkii bishii agosto ayay halkan yimaadeen guddigii farsamada iyo wafdigii uu hogaaminayo wasiirka ciidanka amniga guddigaasi ilaa iyo maantadan waa shaqaynayeen barnaamijyadii lagu dhisi lahaa maamulkan saddexda gobol ayay diyaarinayeen iyo qorshaashii iyo constitutionkii uu yeelan lahaa marka muddooyinkan dambe shirar badan oo isdabajooga ah ayaa u socday xubnihii wafuudii xukuumadda iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo markii dambe kusoo biiray oo halkan yimid haddana asiga hogaaminayo wadahadallada hoose ee ah salaadiinkii markii hore labada dhinac kala ahaa ayuu isu keenay isu keenitaankoosii iyo wadahadal hoose ayuu waday tiina gebageba ayay umalaysay shirka wejigiisa horena wuxuu ahaan doonaa mid lagu dhameeyo khilaafaadkii jiray oo hoose kadibna maamulkii dhismihiisa loo wada gudbo
shirkaasi furmaya afar iyo tobanka bisha qeybaha aad xustay ee labada dhinac kale ahaa ee qaarkood taageersanaa lix qaarkoodna taageersanaa saddex gobol ma wada dhan yihiin oo ma kasoo wad qaybgalayaan waad la socotaa heshiiskaasi markii horeba xamal ayuu ka dhacay taasna waa waa arrin taagan oo hadda ay odayaashii markii hore dhisay oo gogoshana dhigay oo soddonkii oday ahaa ee saxiixayaasha ahaa ayaa ujeedadu ay tahay shirkaasi gogoshii ay dhigeen iyo dadka isku wada yeereen qaabkii arrinteeda loo xalin lahaa marka beska koowaadba waa qeybihii hoose ee bulshada oo lider lidarinta u ahaa salaadiinta soomaaliyeed ama cuqaasha ama madaxyada garaadyada suldaamada wayaasyada ayaa ku wada hadlayaan ku wada dhamaysanayaan barnaamijkoodii kadibna waxay gudagelayaan ayaga iyo saddexdan gobol salaadiinta wada degan oo dhan oo kasoo jeeda saddexdan gobol shabeellada hoose baay iyo bakool oo intooda badan ku sugan magaaladan baydhaba si ay u wada dhistaan maamulkii soo dhaweystii tria ama koonfur galbeed inay wada dhistaan ay wada dhistaan maamul ay ku dhageysan yihiin oo wada jira dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin amaba ay sheegayaan in shirkani dib u heshiisiinta la qabanayo ay ka dhigan tahay amaba ay muujinayso in wiil khilaaf uu jiro waayo mar aanu la xiriirnay garabka madoobe nuuna waxa uu inoo sheegay in weli mowqifkoodii lixda gobol ay ku dhegan yihiin marka dadka qaar waxay haatan aaminsan yihiin in shirkan dib u heshiisiinta micnihiisuba uu yahay in dadaaladii uu waday guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari ay guuldareysteen isla markaana la raadinayo wadiiqo kale oo looga baxo dhibaatada taagan arigaas aniga kuma dhahayo sababtoo ah anagii joogna meeshaas waxaad leedahay waa guuldareystay marka taas waxaan kuu sheegaa waa mala ogaal iyo iyo sida dadka warxumo kashiilka ah ay raadinayaan taa waaye laakiin waxaan kuu sheegaa shirkan waa guulaystay percentageski ugu badan ee shacbiga soomaaliyeedna waa taageersan yihiin hooshana waxay u socotaa si aan caadi ahayn tiimka guddoomiyaha baarlamaanka oo tiim wegar u yahayna waxaan kuu sheegeynayaa inuu arrintii ku guulaystay haddiisan heshiis jirin shirka ma lagu dhawaaqi lahayn mana qabsoomi lahayn intaasaan kuu sheega ugu dambeyntii goorma dadaaladani lasoo afjarayaa shirkaasi dib u heshiisiinta iyo dhamaystirka maamulka la filaya halkaas laga dhiso intaba waxaa loogu talagalay muddo soddon cisho ah kutalagalka waa muddo soddon casho ah uu ku bila ka bilaabanayo afar iyo tobanka bishan uu ku dhamaanayona lix iyo tobanka bisha oktoobar